shaqadan saxaafadda oo ah shaqo ay ku yar yihiin gabdhaha islamarkaana ay wiilasha ku badan yihiin ayaa la sameeyey sahamo badan oo lagu ogaanaya sababaha ay gabdhaha ugu yar yihiin wiilasha shaqada saxaafadda marka loo eego qaar ka mid a dhaqanka soomaalida ayaa u arka inay shaqadan gabdhaha qaban karin inkastoo hadda aad mooddo in laga sii guurayo laakiin weli ay jiraan soomaali badan oo aaminsan inay wiilasha kaga firfircoon yihiin gabdhaha nasriin maxamed ibraahim oo ah guddoomiye ku-xigeenka ururka gabdhaha saxafiyiinta soomaaliyeed ee marka magacooda lasoo gaabiyo loo yaqaan s w j o ayaa sheegtay in sahamo badan kadib lagu ogaaday xaaladaha jirta
sahankii la sameeyey waxaa lagu ogaaday dhinacyo badan tusaaloo kale in gabdhuhu ay shaqada kaga yaryihiin wiilasha marka tiro ahaan la fiiriyo dhanka waxbarashada inay gabdhuhu ku yaryihiin marka tiro ahaan la fiiriyo sidoo kale dhibaatooyinka ay la kulmi karaan in gabdhuhu ay badan yihiin marka wiilasha lala barbardhigo marka inahaas ama dhinacyadaas ayaan soo ogaanay inay jiraan oo sahankii la sameeyey aan kusoo ogaanay dowlad goboleedyada hirshabeelle koonfur galbeed galmudug puntland iyo jubbaland aan tagnay oo sahanka laga soo sameeyey iyo caasimada muqdisho kuwa shinaara jiray oo warbaahinada la geenayay lagu ogaanayay heer kasta inta ay leeyihiin amaba ay ka joogaan tusaale oo kaleeto marka xaalad wariyaasha ay ku shaqeeyaan buugga laga soo saaray caqabad badan iyo guux badan iyo dagaal badan uu abuuray marka sababtay u yaryihiin waxay noqotay sababa isbiirsaday waxaa qayb ka ah weli dhaqankii ahayd ee gabadha guriga ha joogto wiilka waxbarashada ha aada inay dadkeenu weli maskaxdooda uu ku jiro waxaa kaloo qayb ka ahayd in gabdhuhu ay iyaga naftirkooda xishoonayaan marka warbaahinta la fiiriya inay ka shaqeeyaan taas oo sabab u ah stereotypeka ama waxyaabaha dadku ay aaminsan yihiin oo iyadana qayb ka noqotay waxaa kaloo jirto sigma oo ah in waxyaabaha dadkan lagu ceebeena wallaahi gabadhu haddii ay suxufi tahay gabar nadiif maahan idan waxaa waaye waxyaabaha kale ee sigmada noqon karo oo gabadhaas wariyaha ay maskaxdeeda u diri karo ee falaashka ah inaynan shaqadaasi ku dhiiranin laakiin afar sano shan sano ka hor waxaa laga yaabaa tusaale oo kale jowhar inay ku yaraayeen gabdho waryaala amaba aysan jirin sidoo kale maamul goboleedyada qaar si lamid ah caasimada muqdisho marka maanta waxaan joognaa meel fiican gabdhihii jaamacadee aadeen waxay barteen tababaro iyo waxay heleen siminaaro sare loogu qaadayo aqoontooda lagu dhiirigelinayo marka waxay taasna dhalisay in gabdho badan ay kusoo biiraan saaxadda suxufiya sidoo kale shaqada saxaafadda oo ah mid adag kana dhib badan raadinteeda iyo helideeda shaqooyinka kale ee si loo helo warar sugan oo xaqiiqada ku salaysan ayaa sahlaysa inay gabdhaha ku yaraadaan saxaafadda oo loo dirin goobaha muhiimka ah marka laga reebo tiro yar oo gabdho ah kana dhabeeya hamigooda saxaafadeed waxaana jirta in gabdhaha soomaaliyeed ay qaban karaan shaqooyin badan maadaama ay waxbarteen shaqada iyo waxbarashada wiilashii iyo gabdhahana ay u siman yihiin